howlgalka midowga afrika amisom ee soomaaliya iyo ergeyga gaarka ee midowda afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo wada saareen waxaa lagu sheegay inaysan ka bixin sida warbaahinta qaarkood ay qortay magaalooyin hore looga saaray al-shabaab oo iyaga gacanta ay ku hayaan ururka midowda afrika ayaa waxaa kale oo uu sheegay inay sameeyeen ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya dubahabeen iyo qaabeen meelaha la geeyey ciidamadooda haatana ay wadaan istaraatiijiyadda deganaanshiyaha deegaanka si ayna isku ballaariyeen gacan ku-hayntooda sida ay sheegeen deegaanada dhan boqolkiiba siddeetan dhulka ay gacanta ku hayaan ee bartamaha iyo koonfurta soomaaliya sida lagu sheegay war-saxaafadeedkan war-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu beenteeyey in amisom aysan iyadu banaynin deegaana al-shabaab kala wareegta ee shabeellada hoose waxa uuna yimid hadalka ama warkan qoraalka ay soo saartay midowda afrika iyo amisomba xili warbaahinta qaarkood ay qoreen in amisom iyo ciidamada dowladda ay ka baxeen saddex deegaan oo ku yaala gobolka shabeellada hoose oo dhowaan ay kala wareegeen al-shabaab